xasan waa mahadsan tahay faaladan waa akhriyey waxaan isleeyahana waktiga wakti xaadirkan kama turjumaydo waaqiciga dhabta ee waaxda ka jira annaga imaatinkeenii maamulka waaxda iyo guud ahaan maaragtay madaxweynaha iyo guddoomiyaha gobolka banaadir annagu waa aaminsaneyn mar kastana maaragtay in ay jirto dhibaatooyin ay dadku dugmentiyada dowladda hoose ee waaxda ay ku qabaan balse waxaa aaminsannahay wakti xaadirkan inaan wax badan wax ka qabanay cabashooyinkii iyo dulduleeladii maaragtay ka jiray waaxda hadday ahaa lahayd musuq iyo wax isdabamarin iyo iyo maaragtay culeysyo ay dugmentiyada dowladda hoose ku qabaan waxaan dib u habeyn ballaaran ku sameynay guud ahaan waaxda waxaa meesha ka saarnay wax kasta oo maaragtay sababi kara in bulshada ayaguna wax musuqaan oo musuqi qeyb ka noqdaan iyo in maaragtay shaqaalaheena qeyb ka noqdaan iyo dad maaragtay dalaaliina oo markaas anaga aanu xilligii waqti ba xilliga maaragtay saddexdii bilood ugu dambeeyeen aan dagaal xooga la galnay oo dadka iyo waaxda ka dhex shaqey jiray aan aan badankooda xataa maaragtay qaarna la xirxiray qaarna maaragtay ka baxay dalka anagoo ku raajoogna hay-adaha amnigana ay gacanta ugu jiraan dadkii maaragtay sharcigana la horkeeni doono waxaan sameynay dadaal xooganna la maaragtay ku bixinay in bulshada adeeg hufan iyo maaragtay ayagoo ku dhibtoon inay helaan wixii horey u jiray annagu maaragtay hadda kama hadleyno mana maaragtay muhiimna iyo maaha inaan dib ugu laabto laakiin waxta xaadirkan hay-addan waxa ay qortay ama maaragtay warbixintan ay kusoo qaadatay waaxda dhegista haba yaraatee waxba kama jiro cabdirashiid waaxdan waxaad joogtaa muddo saddex biloodah markii aada imanaysay iyo iminka maxaa farqi ah oo u dhexeeya maxaase isbedel ah oo aada samayseen waxaa u nimid caqabado aada u tiro badan iyo dulduleelo badan oo maaragtay hadday mid sharci ahaa laheyd mid maaragtay hay-adda gudaheeda ahaa laheyd ba intaba intii aan markaas ka qaban karnay aan deg deg u qabanay horta marka koowaad inaan hagaajino nidaamka dugmentiyada lagu qaato inaan hubino qofka si maaragtay sax ahaanshihiisa qofka waayo annagay naga soo bilaabataa dugmentiyada dhammaan haddii qofku rabo c i d da hadduu rabo migrationka hadduu maaragtay rabo waxbarasho rabo waxaas shahaadooyinka ardadu ay qaataan dugsiga sare jaamacadaha waxaas oo dhan dhammaantood annagay naga soo bilowdaan waxaan sameynay in xafiis oo u gaara adeegaas si aan meesha uga saarna dalaaliintaas iyo musuqaas xafiis ka shaqeeyo arrimaha deg deg ah oo qofkii raba dugmintii deg deg inuu ku qaato xafiis gaar oo express ah aan u furnay dugmintiyada qofkii aan rabina de inuu dugmin deg deg ku qaatana hubintii iyo waqtigii loogu talagalayo labada maalin aan ku bixino ayuu qofku kusoo doonanayaa sidoo kale waxaa sameynay dadka aada waxa ay ugu dhib qabeen imaanshaha xarunta dhexe ee waaxda oo maaragtay oo aada uga fogaa dadka qaar uga fog yihiin degmooyinka galbeedka iyo bari iyo maaragtay weliyo caddaba intaba waxaan sameynay inaan dib aan degmooyinkaas dadka ugu dhaweyna adeega hadda daardejinaa bilownay degmada wadajir oo aan geynay hadda waaxdada dhegista oo xafiis uga furnay haddana waxaa wadnaa bishan dhexdeedana inaan weliyow cadee oo hodan ah iyo bari oo maaragtay yaaksheeda aan hadda ka hirgelino ugu dambeyntii maxaad usoo jeedinaysaa dadka shacabka ee ay adeegyadu uga xiran yihiin waaxda dadhegista ee aad adigu mas-uulka ka tahay anigoo fursaddan ka faa'iidaysanayo waxaan rabaa inaan shacabka soomaaliyeed la wadaago in waaxdada dhegista ay ugu imaan doonaan ama ugu imaan ugu imaanayaan shaqo hufan oo ka maaragtay ka caagan musuq iyo wax isdabamarin mana jirto cid maaragtay lacag dheeriya inay dugmentiyadooda helaan looga qaadayo lacag aana ahayn mida dowladda ay jideeday oo maaragtay aana ahayn ma jirto maaragtay waaxdaana intaa joognana ma dhaceydo in shacabka soomaaliyeed looga qaado lacag dheeriya helitaanka dugmentiyadooda shacabka soomaaliyeedna waxaan rabaa inay nagala shaqeeyaan ayagana in sidii aan waaxdan uga dhigi lahayn mid ka caagan musuqa wax isdabamarinta iyo inaad maaragtay sidii adeeg hufan oo maaragtay cadaalad ku dheexan tahay aada uga heli lahaydeen